bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya haddalsan kula soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga habeenna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada dooxa ee dalka qatar oo qasriga madaxtooyada dalkaasi kulan kula qaatay amiirka dalka qatar ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta daafuray dhaqangelinta shuruucda hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo la jaanqaadaysa heerarka caalamiga ah iyo hay-adaha duulimaadada caalamka magaalada muqdishona maanta waxaa lagu qabtay bandhigga kulmis oo ay ka qayb galeen toddoba kun oo arday waxaana soo agaasimay midowda dugsiga sare ee dalka gawaanka malaa'iga degmada cabdicasiis ee gobolka banaadirna maanta waa uu xirnaa iskaashatooyinka kalluunkana waxa ay si carale kaga hadleen arrimo ku aadan xirnaanshaha halkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha meey laba kun iyo labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warkayga habeen markana kusoo dhawaada eegii intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu dalkaasi kula kulmay amiirka dalkaasi qatar isagoona kala hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaana waxa uu qasriga madaxtooyada ee wadankaasi qatar kula kulmay amiirka wadankaasi qatar amiir sheekh maxamed bin sayid al sheekh tamiim waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo muhiim ah sheekh tamiim bin xaamid al thani ayuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud la kulmay waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay xoojinta iskaashiga labada dal amniga iyo dhammaystirka hirgelinta heshiisyadii horey u galeen soomaaliya iyo qatar taasoo dhabaha u xaareysa adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood dhankiisa amiir bin tamiim bin xamed al thani ayaa bogaadiyey guulaha miradhalka ah ee laga gaaray dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qaar ka mida gobolada dalka muhiimada gaarka ah ee kulankaas uu lahaa waxaa warbaahinta kaga warbixiyey xuseen sheekh maxamuud
bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo ku guda jira hirgelina halkudhigiisii ahaa soomaali dunida heshiisla ah ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka qatar magaala madaxdiisa dooxa waxaana labada dal ay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka labada dal oo iskaashi walaaltinimo iyo islaamnimo ah ka dhexeyso soo jireenna ah madaxweynaha inta uu joogo dalka qatar waxa uu wadahadal dhinacyo kala duwan ah uu la yeelan doonaa dowladda qatar gaar ahaan amiirka dalka qatar labada dal ayaa iska kaashan doona iskaashiga dhanka amniga ah la dagaalanka argagixisada iskaashiga dhanka dhaqaalaha ah iskaashiga dhanka waxbarashada iyo arrimo kale oo muhiim u ah labada dal iyada oo ay meesha ku jirto in heshiisyo hore loo galay iyo kuwo cusubba ay labada dal ay kala seexanayaan si xiriirka wada shaqeynta hay-adaha kala duwan ee dowladaha labada dal ay kor ugu qaadmo loona loona xoojiyo sidoo kale labada dal ayaa iska kaashan doona fagaarayaasha caalamiga iyo diblomaasiyadda ayaga oo xiriirkooda kusii xoojin doona ururada caalamiga ah iyo wada shaqeynta kala dhexeysa soomaaliya iyo qatar waa mahadsantii
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta daafuray dhaqangelinta shuruucda hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo la jaanqaadaysa heerarka caalamiga ah iyo hay-adaha duulimaadada caalamka munaasabadda daafurka iyo dhaqangelinta shuruucda hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo lagu soo bandhigayey guulaha ay gaartay hay-addan iyo shuruuco cusub oo lagu shaqeynayo ayaa lagu qabtay tendhada afisoni ee magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ee ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya safiirada dowladaha caalamka u fadhiya soomaaliya agaasimayaal dowladeed taliyayaal ciidan shaqaale ka tirsan hay-adda duulista rayidka iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay madashan maarayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xuseen ayaa ugu horeyn madasho furay
maantay waxaa farxad noo ah in aan u daabaldegayno dhammaystirka shuruucdii duulista rayidka soomaaliyeed xafladeennu intaas ayay ku saabsan tahay laakiin intaasoo keliya kuma koobne waxaa fadhiya marti sharaf caalami ah oo qayb weyn ka geystay horumarkii kale ee hay-addu gaartay sida koruqaadista hawada soomaaliya oo airspace upgrade loo yaqaan cayaata oo koodhkii airline ticketinka nagu soo wareejisay ayaa nala fadhiya marka insha allahu tacaala waa xaflad guud oo dabbaaltega guud ahaan horumarka hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay samaysay iyo khaasatan dhammaystirka shuruucdii hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo boqol buug ah oo maanta aan dhammaystirnay insha allahu tacaala maantana aan bilaabayno safiirada dowladaha caalamka u fadhiya dalkana soomaaliya sida safiirka midooda yurub tina intelman safiirka ingiriiska safiirka talyaaniga alberto feji kan ugandha madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxa i o s ee soomaaliya xubin ka socday igaas iyo madax kale oo caalami ah ayaa khudbado ka jeediyey madasha iyagoona soo dhoweeyey daafurka iyo dhaqangelinta shuruucdan cusub ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay ku shaqeyn doonto agaasimaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada bashiir macalin cali ayaa bogaadiyey shuruucyada hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed wuxuuna sheegay in shuruucyadan ay sabab u noqonayaan ka hortagga in si sharci darro ah loo isticmaalo hawada soomaaliya maanta waxaan u taagannahay xafladda daahfurka sharciyada somali civil aviation authority oo runtii guul weyn u ah dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed maanta waxaan daahfuraynaa shuruuc boqolaal sharci ah oo muddo laga soo shaqaynayey dalkeenna wuxuu u baahan yahay waa sharci nambarka koowaad uu u baahan yahayna waa sharci nambarka labaad uu u baahan yahay iyo kan saddexaadna waa sharci maxaa yeele haddii aan sharci la helin wax dadka kala xadidaya ma lahan wax in maxaa la yidhaahdaa canshuuraadka looga baahan yahay hawada soomaaliya diyaaradaha isticmaalo noocyadooda kala duwan in si sax ah looga qaado canshuurtaas dakhliga soomaaliyana uu kordho wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada fardowse cismaan cigaal wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga cabdiraxmaan maxamuud beenabeene iyo wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud aweys ayaa dhankooda madasha ka hadlay iyagoona sheegay in daafurka iyo dhaqangelinta shuruucda hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay muhiim tahay iyo horumar la taaban karaba
historyga abyeshka soomaaliya uu soo maray waa laga sheekeeyey burburkii dalka kadib runtii dhaawac weyn ayaa gaaray laakiin alxamdulilah muddo kooban oo afar sano gudaheeda ayaan waxaan ka soo kabannay burburkii gaaray duulista soomaaliya dhinaca shuruucda regulationskii ugu dambeeyey waa kuwaasaana horyaala insha allah sanadkan intuusa dhammaan waxaan rajaynaynaa sidoo kale amendment inaan ku sameyno sharcigii guud oo aktiga ahaa duulista rayidka soomaaliyeed kaasoo lagu dabaqi doono regulationska halkaa yaalla iyo habraacyada halkaa yaalla lagu dabaqayo insha allah waxaan rabnaa inaan xoogga saarno haddii ilaah yidhaahdo horumarinta aeroboortooyinka dalka in rehabilitation lagu sameeyo iyo in aeroboor caalami ah oo weyn ay magaalada muqdisho yeelato waxaa kale oo riyooyinka noogu jira aan rabno inaan ka shaqeyno ka mid ah diyaaraddii qaranka ee somali airline inaan ayadana ka shaqeyno soo celinteeda runtii guulu waa badan yihiin waxaan rajaynayaana inay maaragtay sanad walba guulba guul noo daba joogta haddii ilaah yidhaahdo rabaa inaan ugu hambalyeeyo shaqadaas qiimaha leh ee la geliyey shuruucda ee lagu fadhiisinayo laguna horumarinayo shaqada hay-adda hay-adda duulista rayidka waa meelaha ay muhiimka ugu badan way kaga baahi badan tahay meelaha kale marka loo eego in laga shaqeeyo shuruucdeeda safetygeeda operationskeeda iyo procedureskeeda wax kalena ma ahan waa industry inay si weyn loo sharciyeeyo ay muhiim u tahay waa industry ee wada xiriirka iyo shaqada ay kala dhexaysa aysan gudaha dalka bis ahayn ee adduunyada kale mid ha noqoto goboleed iyo mid caalami ha noqoto ka wasaarad ahaan annaga oo ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska muhiim ayay inoo tahay in adeegyada ee dowlimaadada soomaaliya ay noqdaan kuwo ka dhex muuqda ee saaxadda caalamka waayo waxaan ku guda jirnaa ee diyaarinta adeegyada ama dib u soo nooleynta adeegyada dalxiiska oo muhiim ay u yihiin in la helo adeeg dowlimaad oo la isku halayn karo Ee, taas marka laga soo tago waxa ayaan halkaas ka soo ka imaan karta in dakhliga soo kordhaya ka sokow ay imaan karto shaqo abuur ay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ka faa'iidaysan doonaan ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay soona xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre waxauna sheegay in hay-adda duulista rayidka ay tahay hay-adda ugu dhaqsiyaha badan dhanka soo kabashada burburkii kadib ahmiyad weynna ay u leedahay sare u qaadidda dhaqaalaha dalka fududayn mana sahlanayn in maanta aan meeshaan joogno innaga oo aan ognahay meeshaan ka nimid innaga oo aan ognahay meesha ay gaartay iyo saan u burburnay wakhti dhow bay ahayd markii uu airboodkani uu nooc kale u yaallay markii uu midab kale lahaa markii ay xirnaa ee cawsku ku yaallay ee aan cidi soo geli jirin markii ay world lorrisk iyo baabuurtooda hubaysan ay dhex fadhiyeen markii uusan dhisnayn intaba wakhti dhow bay ahayd waa hay-adda ugu dhaqsaha badan runtii waana ku ammaanayaa intii ka shaqaysay hay-adda ugu soo ugu dhaqsaha badan soo noolaanshaha iyo soo kabashada hay-adihii dowligahaa ee dalka burburkii kadib inaan ka soo guurno meel from zero oo aan ee tagno muddadaas intaas leeg waad garan kartaan shaqada gashay waad garan kartaan iskaashiga innaga dhexdeenna haddaynu nahay dowladda soomaaliyeed iyo innaga iyo saaxiibbadeen oo bartnerskaas hadda laga sheekeeyey ee ay kow ka yihiin iskaashigaas iyo dadaalkaas intuu la ekaa waad garanaysaan cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho midooda dugsiyada gobolka banaadirna waxay muqdisho sanadkii saddexaad ku qabteen bandhigga kulmis oo ay ka qaybgaleen toddoba kun oo arday ilhaan mustafa ayaa warkan siyaanba qaadaysa midowda dugsiyada gobolka banaadir ayaa lagu dhiirigeliyey ardayda dugsiga sare ee fasalka labiyo tobnaad ee dhowaan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare in ka badan toddoba kun oo arday ayaa kasoo qayb gashay bandhigga kulmis oo ah bandhig sanadla ah oo sanadkii saddexaad ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaa sidoo kale bandhigga kasoo qayb galay culamaa udiin macalimiin brofesaro aqoon-yahano bahda waxbarashada iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha ururka jaamacadaha maxamed maxamuud titoorbidey marka hore inaan u hambalyeeyo guddoonka midowga waxbarashada gobolka banaadir mas-uuliyiinta kala duwan maamulayaasha midowda gobolka banaadir waxaan runtii anigoo ku hadlayaa magaca guddoonka midowda jaamacadaha soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa ardadan quruxda badan leh oo meesha maanta iskugu soo bambaxday oo ku muujinayo aqoontooda iyo waxqabadkooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka ay soo muujiyeen wakhtiga fiican ay gaareen waxaan rajaynaynaa toddoba iyo labaatanka maajane inay ku guulaysan doonaan imtixaamka ay u fadhiisan doonaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa haddii aan nahay midowda jaamacadaha waxaan ballan qaadaynaa haddii aan la idmo in jaamacadala jaamacaddii uu soo dalbado cabdirasaaq in la siin doono waxbarasho loo siin doono haddii aan la idmo
dhanka kale waxaa madasha hadal dhiirigelin iyo ducaaha ka jeediyey sheekh abuukar xasan maalin caqligiisa kun qof waxbarashadiisa kun qof kartidiisa inuu qof walba yeesho ayaa la doonayaa inuu hamigaa qof walba uu xambaaro ee qofna wuxuu yidhi ninkan gabyayga ah wa alfun kawaaxidi bulshada waxaa ku jira kun qofood oo hal qof la mida yacni waa maxmatarayaal meesha unbay buuxinayaan fadhiga unbay kuu camirayaan saaxada unbay kuu soo buuxinayaan laakiin hal qofay u dhigmaan dadka saaxada buuxinaya dad noocaasaa jiruu yidhi ninkan gabyayga ah waxaannu markaa rajaynaynaa adinkuna inaad qof walba ee ardaydan sharafta badan ka mid ah inuu niyeysto inuu noqdo halkii qof oo u dhigmayey kun qof u dhigmayey sida uu dalkiisa u horumarinayo diintiisa u horumarinayo humuum fara badanna uu u xambaarsan yahay waxaa kaloo la yidhaahaa dadku waa laba qaybood nufuusta dadku ay xambaarsan yihiin waa labo nufuusun xawla alcarshi wa nufuusun xawla alxushi qofku hamiga iyo nafta uu xambaarsan yahay waa labo qofna xidiguhu marahayaa naftiisu naftiisu xiddigaha ayay maraysaa yacni waxaa lagala jeedaa meel saruu ka fekerahaya wuxuu ka fekerahayaa dalkiisa iyo ummaddiisa sida uu u noolayn lahaa wa nufuusun xawla alxushi nufuusta ama dadka qaarna waxa ay ku fekerayaan musqulahay dhex wareegayaan musqulahay dhex wareegayaan maxaa lagala jeedaa maxaad cuntaa maxaad cabtaa wixii musqusha la geyn lahaa uunbay ku fekerayaan marka cabdirasaaq cabdulaahi xasan oo ka mid ah ardayda ka soo qayb gashay bandhigga kulmis ayaa soo bandhigay hal abuur isaga gaar u ah
iska warama magacaygu waa xalimo
Where we are now.
hadda waxaa joognaa madasha kumiskaas
Who made you?
guud ahaan warkii habeen aada caawa kala socotiin raadiyaha dalsan waa naga intaa cid warkayga seego isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata iyo barahina bulshada ka heli karaan warkan warkiisa haga intaa ku kulmi doona amaana allah
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel